acmaal lagu gaaloobayaana inay jiraan oo baainkana daliil qaciya u ah inay markaysagaa kufri laasimsanayso kufri baain ah iyaguna markaysagaa sidaas iyadaa buu sheegay sida fatwadiisa xukumka ku saabsanba tacliiqa yani lagaga soo naqliyey oo ardaygiisu kaga soo raray marka waxa weeye cibaaradaas sheikha waa u dhumatay صaxaawi wakadalika ridathu laa takunu ila bijuxuudi اlislaam bale waxay markaa yani masalada taarkusalaadka markuu ka hadlaya waabu ammaanay hadalkaas oo wuxuu ku tilmaamay fiqi daqiiqa inuu yahay marka waa hafwa ama waa zalla sheikha ka dhacday habboon tahayna markaysa waxan markaa in la baraarujiyo si la ysaga ilaaliyo hafwada culamada ama zallada culamaduna laba dad laba qolo ayay fitno ku noqotaa qolo fitna ay ku noqotaayo qole waa qallidataa markaasay zalladii marka culamada caalimka simbiridhixday ee laga yaabo ijtihaad inay uga dhacday u macduurna ku yahay in waxa weeye ay qallidato oo iyaguna markaysa waxan markaa ay ku lumaan oo caalimku markaysaga waa waaba ijtihaaday oo cudurdaar ku haystay laga yaabo isagu markaysaga wax cuduriya inaanu helin kuwaa fitnay ku noqotaa zallat lcaalimi zallatu caalamin baa la yidhahdaa caalim zalladiisa simbirirxadiisu waa caalam dhammi inuu simbirirxdaa ka dhalanaysa oo khalqi badan baa qallidanaya dad labaadna waxay ku noqotaa fitnay ku noqotaayo qaar kalena waxa weeye inay ku boori kaasaan oo caalimkii tacniyaan oo qadarkiisi iyo sharaftiisii ku ciyaaraan oo aynay uba cudurdaarin ayay qaar kalena u sababtaa oo ay tanqiisiyaan marka labadaa qoloba zallada culamadu simbirixay waxay ku noqotaa fitnay ku noqotaa simbir simbirixada culamadu laakiin manhajka wasadkii waxa uu yahay zallada culamada in la baraarujiyo si aan loogu kedsoomin oo la caddeeyo inay khata tahay caalimkana qadarkiisa loo ilaaliyo oo loo cudur daaro oo labadii arrinba la isku wado hadday tahay xurmadii culamada iyo hadday tahay waxa weeye markaysaga yani xurmadii sharciga yani labadaba la isku wado khaطaasi waxa kale uu ku dhacay ardayga sheikha ali ibn abd cali ibn xasan ibn cabdilxamid alxalabi kitaabkiisa waxa weeye ataxdiir can fitnati اtakfiir oo hadalka markaysaga waa soo naqliyey yani markaa axaawi wakadalika ridathu laa takunu ila bijuxuudi lislaam isna wax tacqiiba kuma samayn kitaabka waxa weeye ataxdiir min fitnati takfiirna tacliiqa laba khata oo aan horena u baraarujiyey yani qabla sana waziyaada yani ashridadii markaa masaa'il kufri waliimaan aan ku baraarujiyey laba khata oo ku sugan baa jira khata'a koowaad waa hadalkaas markaysa waxaan yani uu tilmaamayo yani taxaawi oo hadallo kale oo markaysa waxaan markaa adigu ka yaro duwan uu soo naqlinayo marka hore laakiin marka dambena hadalkaa taxaawi uu soo rarayo wakadalika ridathu laa takunu ila bijuxuudi islaam aanu radinayno tacqiibna ku samaynayn marka waa zalla yani ku dhacday kitaabka khata labaad oo markaysaga waxa markaa sheikha xaggiisa ka yimi baa jira khata labaad waxa weeye waa in yani uu yidhi hadallada culamada markaa yidhi kufrigu waa juxuud iyo suu isu waafajiyo hadallada markaysaga yani ka dhigaya noocyada kufrigu inay lix yihiin ayuu doonay markaasu dabeedna waxa uu yidhi qofkii waxa weeye iimaan u sugnaaday waxa uu ku gaaloobaa waa juxuud laakiin haddaanu marka horeba muumin ahayn ee uu munaafiq yahay ama shaaki yahay ama mucrid yahay dee marka horeba muslim maba noqon ba marka kaanahu wuxuu hadalka u dhigay kufru ridda icraad wax la yidhaahdo iyo kufru ridda nifaaq wax la yidhaahdo iyo wax la yidhahdo canaada la yidhaahdo anwaacdaasi inayna soo gelayno kufri asligo iska noqonayso taasina waa kalad waa shay markaysagaa baatil ah weeye labadaa khaطa'na waxa ku yaalaan tacliiqa uu markaa yani ku leeyahay kitaabka cali xalabi oo markaysa waxa markaa kitaabka la yahay ataxdiir min fitnati اtakfiir marka ha laga baraarugsanaado ha layska ilaaliya labadaa khalad ama labadaa khata waliimaan huwa liqraaru bilisan waliimaanu iimaan waxaa la yidhaahdaa huwa liqraaru waa in markaa la qiro bilisaani carabka laga qiro watasdiiqu biljanaani qalbigana laga rumeeyo wa jamiicu maa kii dhammaantii saxa sugnaaday can rasuuli lahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilahay xaggiisa ka sugnaaday oo min asharci walbayaani sharciga iyo bayaanka ka mid ahaaday sharciga iyo caddaynta ka mid ahaaday kulluhu xaqun dhammaantii xaq weeyaan waliimaanu waaxidun iimaankuna waa shay keliya shay mutacadid oo badan maayo waa shay keliya buu cibaaraadka la qabsaday way ka mid wa ahluhu ehelka iimaankuna fii fii aslihi sawaaun ehelka iimaankuna asalka iimaanka waxay yihiin qaar ka siman asalka iimaanka way ka siman yihiin laakiin furuucday ku kala sareeyaan taasina waxa weeye waa qalad aynu sheegi doono watafaadulu baynahum bilkhashyati watuqa kala fadli badnaanshaha ay kala fadli badan yihiin dhexdoodana ahluliimaanku ay kala fadli badan yihiinna bilkhashyati wuxuu ku sugnaanayaa cabsi ilaahay laga baqo iyo watuqa taqwo rabbi markaysa waxa markaa laga boqo iyo wa mukhaalafati alawlaa wa mukhaalafati alhawa wa mukhaalafati alhawa iyo hawada in la khilaafo waxay naftu iska jeceshahay aan sharciga waafaqsanayn in la khilaafo laga leexdo wa mulaasamati alawlaa sida mudnaanshaha badan ee fadliga badan in la laasimo oo lala yimaado halkana waxa uu ka hadlayaa iimaanka tacriifkiisa ugu horayn ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan aliimaanu qawl wacamal yaziidu wayanqus waxay qabaan ahlu sunna waljamaaca iimaanku waa qawl iyo camal qaar ahlu sunnaha ka midna waxay ka cabiraan aliimaanu qawlu wacamalu wactiqaadu iimaanku saddex buu ka kooban yahay waa qawl odhaah weeye camal weeyaan ictiqaad weeyaan ictiqaad qalbiga laga ictiqaadiyo camal jawaarixda laga sameeyo iyo odhaah markaa afka laga yidhaahdo oo intaa dhammaanteedba khayrka ku saabsan tahay wixii shar ah iimaanka kama mid aha waxyaalaha mubaaxaadka iska bannaan ee aan sunno ahaynna iimaanka kama mid aha laakiin wax kasta oo khayr ah oo taaca iyo khayr ah kul aacaat farduha wa nafluha min aliimaan aac oo dhan khayr oo dhan faralkiis iyo sunnihiisuba iimaanku ka mid yahay waa wada iimaan faralkiisa iyo sunnihiisuba iimaanku ka mid yahay marka iimaanku waa qawl iyo camal culamada yidhi waa qawl iyo camal waxay yidhaahdeen qawlka waxaa ka imanaya odhaahda odhaahda afka iyo odhaahda qalbiga laba shaygay iimaanka ku tacriifiyeen labadii shay mid walba labaa ka dhalanaya odhaahdii marka waxaa ka dhalanaysa in afka laga yidhaahdo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamed rasullah qalbigana inaad sidaa macnaha ku qabsato inta aad afka ka tidhi inaad qalbigana ka tidhaahdo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamed rasulla camal inaad jawaarixda ka samayso hadday tahay salaadii hadday tahay zakadii hadday tahay xajkii hadday tahay sadaqada khayrka in la sameeyo muxaramaadka laga tago kufriga la iska daayo gaalnimada laga tago bidcooyinka laga tago wax kastoo wanaagsan la sameeyo wax kastoo xun la iska daayo baatinka iyo qalbigana inaad kufriga aanad ictiqaadin ee wixii kufriya gaalnimaa qalbigaaga inaad ka saarto iyo nifaaq iyo shaki ah inaad qalbiga markaysa waxaad markaa tawxiidkii ku ictiqaadiso ilahay rumaynta aad rumaynaysa rusushiisa rumaynaysa kutubtiisa rumaynaysa malaa'igtiisa rumaynaysa yani yoma maalinta aakhiro rumaynaysa qadarka rumaynaysa inaad qalbiga markaysaga taana ka ictiqaadiso acmaalu qalbiga la timaado hadday tahay maxabadii iyo jacaylkii aad ilaahay jeclaanaysay rasuulkiisa jeclaanaysay mu'miniinta jeclaanaysay tawakulka ilaahay tala saaranayso inqiyaadka aad ilaahay u hoggaansamayso ikhlaaska aad markaysagaa yani u saafi yeelayso acmaal quluub inaad la timaado acmaal quluub inaad marka la timaado marka waa isla macnay haddaad tidhaahdo waxa weeye waa qowl iyo camal oo aad laba shay iimaanka ku tacriifiso oo aad mid walba laba ka saarto oo aad qalbi qawlkiina ka dhigto mid yani qarsoon iyo mid muuqda camalkiina aad ka dhig ka dhigto mid qarsoon iyo mid muuqda shaqada la qabanaya waa shaqo qalbiga laga qabanayo iyo shaqo muuqato oo markaa jawaarixda laga qabanayo odhaahda la odhanaya la qirayaana ee ilaahay la qirayaana waa in qalbiga laga qiro iyo in afka laga qiro labadu waa soo geli marka afkaoo keliya inaad ka qirto iimaanku ma aha qalbigaoo keliya inaad ka qirtana ma aha ee waxa weeye afka iyo qalbigaba inaad ka qirto afka iyo yani waxaan leeyahay jawaarixda iyo qalbigana labadaba inaad ka camal fasho salaada la tukanayaa iimaankay ka mid tahay xataa kuwa sunayaasha ahay iimaankay ka mid tahay waa min aliimaan waa min addiin marka waktigaad moodaa inuu dhacay mawduucna waa ballaaran yahay in sha allahu tacala walilxadis baqiya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع كسابسان الإيمان أهل السنة هي أهل البدع وإسكو خلافين لمنك أهل البدع وهي كلايهن تعريفك إيمانك أقوال كلا دوان مركا سيدا أي يداهدين بين عضينينا دبدنا وحين مركا عضينينا مذهب أهل السنة والجماعة كقبطه adiladay u daliishatayna bacdi ka mida ayaynu markaa sheegi doonaa dadka qaarkood ahlulbidaca ka midii waxay yidhahdeen iimaanku waa shay keliya qaarna waxay yidhahdeen shay keliya maahe waa labay yidhaahdeen qaar kale waxay yidhaahdeen ahlu sunnahay xagga tacriifka ka waafaqeen hase hase yeeshee dib bay ka khilaafeen cidda khilaaftay ahlusunna waljamaacana mas'alada iimaanka ku khilaaftay waa saddex qolo waa almurji'a waalkhawaarij waalmuctasila saddexdaa qolo ayaa ahlusunna waljamaaca mas'alada iimaanka ku khilaaftay oo ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca ka qabeen mid khilaafsan ku tegey dhammaan waxay isku waafaqsan yihiin khawaarijta muctasilada iyo murji'adu inaan iimaanku siyaadinna nuqsaaminna oo murji'ada khawaarijta iyo muctasiladu waxay leeyihiin iimaanku ma qaybsamo hadduu qayb ka midii tagto dhammaan waa wada tegayaayo ma kala hadho laba shayna waxba kama dhexeeyaano inuu iimaanku wada tago iyo inuu wada joogo oo kaamil ahaado laakiin iimaan baa kala dhiman oo qaybi tagtoo naaqus ah ina joogtaa wax dhici karaa ma jiraan bay yidhahdeen wax caynkaasoo dhici karaa ma jiraan bay yidhahdeen saddexda qoloba hadday murji'a tahay hadday khawaarij tahay hadday muctasilo tahay waxay leeyihiin iimaanku ma qaybsamo oo inta qayb ka midii tagto qaybta kale ma joogi karto ee ama waa wada tegayaa ama waa wada joogayaa wax ka dhexeeyaana ma jiraan qaacidadaa way isku waafaqsan yihiin saddexda qole ee marka ahlu sunna waljamaaca khilaaftay ha yeeshe marka dambe iyaguna kala tegi doonaan o iskhilaafi doonaan murji'ada nimanka la yidhaahdaa waxay isugu soo ururayaan siday markaa culammadu ku ururiyeen saddex qolo ayay xagga jumlada ama duuduubka isugu soo ururayaan qayb qabta oo murji'ada ka mid ah oo qulaadood iyo kuwooda talax tegay ka mid ah odhanaya iimaanku waa annutqu billisaan faqad ku kasta oo iimaanka afka kaga hadlay oo shahaadateynka qiray oo afka ka qiray walow qalbiga qalbigaba yaanu ka rumaysnaane waa mu'min kaamil iimaan sidaa waxaa qaba murji'ada qaarkood qolo hulaat lmurji'a ah oo la yidhaahdo alkaramiya bifatxi lkaaf wa tashdiid ra waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo alkiraamiya marka alkaramiya aw ilkiraamiya waxay leeyihiin qowlka afka laga odhanayo shahaadataynka keliya afka laga odhanayo ayaa iimaan ah waa nutqu bilisaan faqad fakullu man qaala aw takallama bishahaadatayn fahuwa mu'min kaamilu liimaan cinda alkaramiya hadalkooda wax baatila ka dhalanayo waxaa ka laazimaya inay munaafiqiintu mu'miniin yihiin iimaankooduna kaamil yahay waayo munaafiqiintu waa ku hadleen iimaanka ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلهي وحاو إنو الشيغي منافقين تو إنهي أفكا كي إلهدين إلهي نوار رميني مالنت آخر نوار رميني هذا رب العزة وحاو يليه مؤمنين معها كراميدنا وحي إليه المايا ومؤمنين ما إلهي بارون الشيغي مسا وحاوية كرامية أي أرون الشيغي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين مركا حجدودو وحجة يعني مركا باطلة استدلال باطلة أي مركا وحوية دليشدين طبعا دليل واهين سيدا حديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنة بس إن يكون هذا الشيء اللوقي ورمض وحيدا إيمان كان كان الشيء النبي وحوية وحكمها حكم المؤمنة oo iimaanka waxaa loo qaybiyaa xukmi iyo xaqiiqi iimaanka aanu tacriifinayna waa iimaanka xaqiiqiga dhabta ah oo qof ku badbaadaya aakhiro iimaanka xadiidkaasi sheegayaana waxaa weeye xukumka mu'minaadku leeyahay oo haddii la yidhi qoor mu'minada xoree intaa ashahaadanaysa walow baatinkeedaba yaan la ogaane xoraynta la xoreeyaa waa ku asaxaysa muraadkaasaa looga jeeda imaam axmed ibnu xambal baa yidhi xukmuha xukmu lmu'mina marka iimaanku xukmi iyo xaqiiqi baa loo qaybiyaa tacriifka la ysku hayayna waxa weeye waa iimaanka xaqiiqiga ah ee ka xukmiga ah ma aha marka xadiidka ay daliishadeenna xujo uma aha aayaadka aynu sheegnayna aayaddaa iyo adilo kalena hadalkooda waa ka hor imanaysa qolo labaad oo murji'ada ka mid ah waxay yidhaahdeen iimaanku waa qalbiga oo keliya tasdiiqa qalbiga aw macrifada qalbiga qalbiga waxa ka dhaco keliya ayaa iimaan ah acmaashu iimaanka kama mid aha acmaasha wanaagsan iimaanka kama mid aha bay yidhahden wakadalik iqraarka shahaadataynka la qirayo isaguna iimaanka kama mid aha bay yidhahden laakin waa shartun liijraa'i alaxkaam axkaamta adduunyo in qofka iimaan loogu dareeriyo ayay shardi u tahay laakiin daatada iimaanka kama tirsan ee macrifada qalbiga laga garto oo keliya oo laga aqoonsado ayaa iimaana amaba tasdiiqa qalbiga laga rumeeyo oo keliya ayaa iimaana amaba ictiqaadka qalbiga oo keliya iimaana iqraarka shahaadataynka iyo camalka saalixa in la sameeyo jawaarixda laga sameeya iimaan maba aha bay yidhaha hadalkaasina waa baail waayo waxay ka hor imanaysaa adilada markaa ku magacaabaysaa aqwaasha iyo acmaashu inay iimaanka ka mid yihiin iyo ciddii shahaadataynka ku hadashay in waxa weeye inuu markaa muumin lagu noqonayo awalan marka ugu horraysa waxaa iimaan loogu xukumayo qofka ay ugu horrayso iqraarka shahaadataynka ku kastaan qirinna inaan iimaan loo xukumay marka asalka iimaanka waxaa ka mid ah iqraarka shahaadataynka waa ka mid ictiqaadkii qalbiga iyo kufriyaadkii in laga tagana iyaguna waa saas ileeg waa soo geliyay marka acmaal badan baa iimaankii loo nafiyey acmaasha haddayna iimaanka ka mid ahayn iimaankii looma nafiyeen looma nafiyeen iimaanki نبينا صلى الله عليه وسلم وحول الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان iimaanku waa dhowr iyo toban qaybood waxaa ugu sarraysa waa dhowr iyo toddobaatan qaybood weeye ama waa dhowr iyo toddobaatan gobol fa aclaaha qawlu laa ilaha ila allah waxaa ugu sarraysa in la yidhaahdo ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamada rasuulu llah wa aclaa shucab liimaan wa adnaaha imaadat ladaa can ariiqa waxaana ugu hoosaysa shucabka iimaanka waxaa ugu hoosaysa shucabka iimaanka in waddada laga baydiyo waxa dadka dhibaya waalxayaau shucbatu min aliimaan cishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah marka waxa weeye xadiidkaas waxaa laynoogu sheegay acmaasha jawaarixda laga sameeyo ee khayrka la sameeyaa sida qashinka dadka dhibaya iyo quraaradaha iyo waxa dhibaya in laga leexiyo dariiqa iyo shahaadateynkan in lagu hadlaa inay iimaanka ka mid tahay marka hadalka ay ku tageen tasdiiqa qalbiga ama macrifada qalbiga oo keliya iimaan ah waa hadal baatila haddii keligeeda ay iimaan tahayna waxaa ka dhalan lahayd macrifada qalbigu dad badan bay xaasil ku ahayd tasdiiqa qalbiguna dad badan bay xaasil ku ahayd hayay oo gaalo ah haddana iimaan iyo nabadgelyo looma sheegin abu aalib oo kale waxa uu garanayey oo qalbigiisa ka rumaysnaa inuu moxamed nebi xaqa yahay oo waxa weeye waa kii qasiidadiisii uu kula hadlayay nebiga sala allahu alayh wasalam yidhi walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diinan falowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii bidaka samxan mubiina falaqad dacawtanii wazacamta anaka naasixi laqad dacawtanii wazacamta anaka naasixi faqad sadaqta faqad sadaqta wakunta qablu amiina yacni waxa uu tilmaamayaa inuu aamin yahay oo uu run sheegay oo nubuwada uu sheegtay markaysa waxaan markaa inuu ku run sheegayo sidaasuu marka abu aalib yihi marka waxa weeye tasdiiq iyadoo uu jiro oo uu qalbiga ka rumaysan yahay inuu moxamed nebi xaqa yahay haddana aakhirade ma badbaadayo naartuu gelaya abu aalib waa ti aayaad ku soo degeen inaka laa tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa marka waxa weeye saas in la eg fircawn qalbiga waa ka rumaysnaa nebi muuse inuu xaq yahay ilaah xaqina jiro laakiin maadaama markaysa waxaan markaa uu iimaanka intii kale la iman waayey oo uu qiri waayey oo uu kufrigii ka tegi waayey oo u odhan waayey markaysa waxaan markaa waxa weeye nebi xaqaa tahay waa ku ateecaya waa ku hoggaansamaya tawxiidkii uu la iman waayey waxa uu noqday markaysaga kaafirun billah ilahay wuxu uhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa marka inay juxuudeen oo afka ka dafirayeen baa laynoo sheegay qalbigoo laga rumeeyo kelii haddaan afka laga qirin yacni markaa loona hoggaansamin waxay markaa anfacaysaa ma jirto wakadalik ilahay waxau uhi fainahum laa yukadibuunaka walakina alظaalimiina biaayaati illahi yajxaduun kuma beeninayaan oo qalbiga kaa beenin maayaan waa gaaladii waaweyneed ee qureysheed qalbiga kaa beenin maayaan nebi moxamedow fainahum laa yukadibuunak walakina alظaalimiina biaayaati illahi yajxaduun ha yeeshee ظaalimiintu aayaadka ilaahay afkay ka dafirayaan takdiibka la nafiyey iyo juxuudka la sugay maxay kale yihiin takdiibka la nafinaya waxa weeye qalbiga inay kaa beeninayn baa looga jeeda aahiran waa baatinan miday kaa beeninayaan maaha laakiin afkay kaa dafirayaan iyagoo qalbigii ka rumaysan mar hadday afkii ka dafireenna inaynay anfacaynin ayaa marka waxa weeye adiladu inoo tilmaantay fircawn ilahay waxa uu ihi qaala laqad calimta ma anzla haؤulaaءi ilaa rabu الsamaawaati wاlarضi basaa'ira wainii laadunka ya fircawnu mahbuura nebi muuse la hadlaya waxa uu ku yidhi nebi muuse la hadlaya fircawn oo waxa uu ku yidhi fircawnow waad garanaysaa buuri aayaadkan inaanu soo dejinin rabbigii cirka iyo dhulka lahaa mooyaane cid kale inaynay soo dejinin adba waad og tahay laakiin ogaalkaasi wax ma u taray may ma anficin marka tasdiiq qalbi oo qalbiga laga rumeeyo keliya hadduu iimaan yahay qofkana anfacayo oo badbaadinayo gaaladaasuu badbaadinaya aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum kuwii kitaabka la siiyey nebi muxamed xaqnimadiisa waxay u garanayeen siday ubadkooda u garanayaan laakiin ma anfacday jawaabtu waa maya jawaabtu waa maya xadiidka tirmidi waxa uu sheegayaa in waxa weeye ay nebiga u yimaadeen sala allahu alayh wasalam qaar yahuudi ay ku yidhahdeen waa garanaynaa inaad markaa rasuul ilaahay tahay nebi inaad tahay waa garanayna maxaa haddaa idiin diiday inay raacdaan waxay yidhaahdeen yani markaa yahuud baanu ka baqayna haddaan ku raacno marka hadalkaa yidhahdeen waa garanaynaa inaad markaa nebi tahay kumay islaamin oo muslimiin kumay noqon marka waxa weeye oo waayo hadalkaa ugamay jeedin inay markaa waxa weeye iqraar bas ikhbaarun bay uga jeedeen inay qirayaan oo ay leeyihiin daacadaadaanu iltizaamaynaa oo ku hogaansamayna ugamaydan lahayn mujarad ikhbaar camaa fii anfusihim ayay markaa ka ahayd inay sheegayaan waa mas'alo kale oo xoogaa yaro daqiiqa taas halkaa dhig marka waxa weeye qaarkoodna saasay waxay u yidhaahdeen ictiqaadka qalbiga ama tasdiiqa qalbiga oo keliyan wax kale raacin baa iimaan waxayna ka hor imanaysaa xadiidkii shucabkana waa ka hor imanaysa inu soo sheegay murjiada qaarkood waxay yidhaahdeen maya iimaan waxaa la yhaha laba shay oo israacay labada shay ee iimaan la yidhahdaa waxay tahay waa in qalbiga laga ictiqaadiyo afkana laga qiro ama afkiiyo qalbigaba waa in laga rumeeyo qaarkood marka acmaasha qalbiga wax ka mida iimaanka waa gudagelinayaan qaarkood kuwaa qaba qismadu markaa inay tahay laba oo sunaa'i tahay oo afka in laga rumeeyo qalbigana laga rumeeyo intaa in iimaan la yidhahdo acmaashuna iimaanka aynay ka mid ahayn kuwa sidaalihi qaar ka midi acmaalu quluubka wax ka mida ayay iimaanka ku darayaan qaarkoodna kuma darayaan marka waxay ka saareen qoladaasina acmaashii ayay iimaankii ka bixiyeen oo yidhahdeen acmaashu iimaan ma ah hadalkaasina waxa weeye waa baail waayo acmaashu inay iimaan tahay adilo badan baa inoo sheegaysa waxaa ka mid a xadiidu shucab aliimaan wa imaadat اlada can اariiq yani qaybaha iimaanka inay ugu hoosayso ayaa laynagu tilmaamay idan acmaasha markaa jawaarixdu iimaanka waa ka mid iimaanka waa ka mid ee khayr la sameeyo iyo wanaag iyo daac la sameeyo iimaanka waa ka mid waxaa kaloo u daliila adilo badan oo ay ka mid tahay qawluhu tacaala wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaanin mid camalkii mid iimaankiina dayacaya iimaanka looga jeedayna waxa uu ahaa sida axaadiistaba kusoo aroortay salaaddii baa looga jeeday salaaddii ayaa looga jeeday bimacnaa salaadiina ilaahay idinka lumin maayo salaaddaa baytulmaqdis u tukateen rabbi idinka lumin maayo oo nimanka yuhuudda waxay yidhaahdeen salaaddii aa mar baytulmaqdis u tukan jirteen muslimiintu toddobiyo toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban bilood bay baytulmaqdis u tukanayeen markaasaa ilaahay markii dambe la yidhi kacbada u jeesta qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra lmasjid alxaraam markaasaa la amray baytulmaqdes ka soo jeestoo kacbada u jeesta yuhuudi baa waxay yidhaahdeen salaadan amarba gees u tukanaysaan ama tii hore ayaa baatiloo ka kaca ee baytulmaqdes u tukateen ama taa hadda kacbada u tukanaysaan labada marka waxa weeye mid baa ka kaca aydaan waxba ka helin markaasaa ilahay aayadda soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina idinka lumin maayo iimaanka waxaa laga tilmaamayaa camalkiina saalixa yani salaadiinaa loo jeeda salaadiina ilahay idinka lumin maayo ajarkeedii waa leedihi waayo xaggana amar baa ugu jeesateen xaggana amar baa ugu jeesatay mid waliba sharci bay ahayd waxay iska samaysteen maaha waxaa kaloo u daliila acmaasha iimaanka waa loo nafiya laa iimaana liman laa amaanata lah wallahi laa yumin wallahi laa yumin markaasaa rasuulka la weydiinayo kuwaas waa khasaareen wacayo qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa ciddaan dariskiisu aynay ka badbaadin cidda aan iimaanka lahayn dariskiisu ciddaynay ka badbaadin dhibaatadiisa kaasi wax iimaana ma laha marka iimaanku muxuu ku jiraa in dariska dhibaatada laga ilaaliyo taas iyadaa ku jira marka waa camal waxaa kaloo u daliila nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi albadaadatu min aliimaan acmaal buu sheegay iimaanka ka mid ah taa lafteedu daliil bay u tahay lafteedu daliil bay u tahay marka aayaadka iyo axaadiista waa laga qaadanaya acmaashu inay iimaan ka mid إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون marka waxa weeye in kaleba maaha kuwa muuminiintu waa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey waa kuwa aan shakinin acmaalu qalbigii baa markaa iimaanka ay soo gelay waa kuwa xoolahooda iyo nafahooda ku jihaada saddexdaa umuurood kuwa la yimaada baa mu'miniin ah marka in la jihaadaa oo ilaahay cadowyadiisa lala jihaadaa iimaankay ka mid tahay waana camal marka acmaasha saalixa ahee jawaarixda laga sameeya inay iimaanka ku jirto xaqiiqada iimaanka ka mid tahay ayay daliil u tahay wakadalik waxaa kaloo u daliila qawluhu tacaala inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayatuhu zaadatum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata wmima razaqnaahum yunfiquun marka waxaa ku jira waxyaalo acmaal jidhka laga samaynayo jawaarixda iyo qaar qalbiga laga samaynayo ayaa markaa ku jira kuwaasunbaa muminiina kuwa layihi tawakulku waa camal qalbiga ka dhacay acmaalu quluubka waxa wanaagsan ictiqaadka wanaagsani iimaanku ka mid yahay salaada in la tukadaa zakada in la bixiyaa sadaqada iimaankay ka mid tahay marka aayaadka lagu akriyo ilaahay qalbiyadoodu inay cabsootaa iimaankay ka mid waa camalu qalbi marka acmaashii qalbiga ka dhacaysa iyo tii jawaarixda ka dhacaysayba wax alla wixii wanaagsanaayo daaca iyo khayri iimaankay ku jiraan marka le acmaashu iimaankay ka mid tahay looma jeedo camalka xumi inuu iimaanka ku jiro ee waxaa looga jeedaa camalkii wanaagsan ee khayr la samaynayo ama shar iyo macsiyo iyo gaalnimo laga laga tegayo tegitaankaa laga tegaya iimaanka ka mid waxyaalaha markaa acmaasha wanaagsan iimaankay ku jiraan salaada zakada sadaqada jihaadka miskiinka in la caawiyo dadka taagta daran markiisa waxa markaa in la taageero yani markaa dariska in dhibaatada laga haysto yani waxyaalaha noocaas o dhan iimaankii bay ku jiraan iimaankii ayay ku jiraan marka waxa weeye salaadii iimaan baa lagu magacaaba marka sidaas waxay ku tilmaamaysaa in iimaanku uu yahay duu shucab mid gobollo badan u saaxiib marka ra'yiga saddexaad ee murji'aduna sidaas yada ah ayuu isaguna u yahay ra'yi baatil ah oo sawaabku ay tahay siday ahlu sunna waljamaca qabaan iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad amaba uu yahay iimaanku qowl iyo camal saddex shay oo laysu geeyaa iimaan isku ah waa qowl shahaadataynkii in la qiro iyo wixii kale af laga yidhaahdo sida tasbiixda taxmiidda يعني تكبيرت الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر بالمعروف وناجى إلا أمره حمان الله الريابة قرآن الله أخريه يعني وحيالها نعصر وحاول أكسنا لقوها هذا ليا إيمانك كشرا وقول اللسان صاصل لك اعتقاد في قلبك لقى اعتقادين أيوه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره qalbiga in laga ictiqaadiyaa iyaduna waxa weeye waa iimaanka shaygii ugu sii muhiimsanaa oo iimaankay ka mid shayga saddexaad acmaasha wax wanaagsan la samaynayo sida adillo badan ba aynu ku soo sheegnay iimaankay ka mid tahay saddexdaa arrin oo laysu geeyo qowl iyo camal iyo ictiqaad baa iimaan laysu yidhahdaa marka iimaanku waa shay mutacadida oo murakab ah oo ashyaa la ysaga keenay oo shucab iyo gobollo u saaxiib sidaas iyadaa wey haddaba nimanka la yidhaahdo saddex qolay oo yidhi ahlu sunna ay khilaafeen qolo waa murji'ada qolona waa khawaarijta qolona waa muctasilada murji'ada waa soo sheegnay saddex markaa qolo ayay isugu ururayaan sida sheikhulislaam ibnu taymiya majmuc fataawaha uu ku yidhahdo saddexdii qole ay isugu ururayeene hadalkoodu isugu soo ururayey waynu kala qaadnay qolo walbana waxaynu caddaynay inuu hadalkoodu baatil yahay oo aan saxahay oo adilada diidaysa ayaynu sheegnay waxaa timi haddaba labada qolee kale ee khawaariji muctasilo halkay ahlu sunna ku khilaafeen marka hore tacriifka iimaanka la tacriifinayo way waafaqayaan oo waxay odhanayaan iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad waa qowl iyo camal iyo ictiqaad ayay odhanayaan marka hore sidaas ha yidhaahdaane waxay qabaan saynu horeba usoo sheegnay iimaanku inaanu ziyaadina nuqsaamina muctasiliya khawaarij oo laba qolo oo lunsan ah saddexda qole waa lunsan yihin murjia khawaarij muctazila murjiada lakin horey uga soo warra waa firqa daala labada qole kalena waa lunsan yihin ee khawaarijta iyo muctazilada marka waxay yidhahdeen iimaanku ma siyaado mana nuqsaamo markay sidaas iyada ay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen dadka yani fisqiga iyo xumaanta samaynaya iimaanku waa ka wada tegey murjiadu maxay yidhahdeen markay isku waafaqsanaayeen saddexda qolo iimaanku ma kala hadhee ama wuu iswada raacaa ama waa wada joogaa laakiin qayb iimaankii ka midaa tegaysa intii kalena waa joogaysaa oo iimaan naaqisaa jira saddexda qolo qolona ma qabto saddexdaa qole ee markaa lunsan ee ahlulbidaca ah qolona ma qabtee waxay leeyihiin iimaanku waa wada kaamil mana kala hadhe ama waa wada taga ama waa wada jooga murjiadu markaa maxay yidhahdeen dadka fisqiga iyo xumaanta la imanaya iimaankii waa u wada hoganaya waa wada joogaa marka iimaankooduna waa kaamil waa dhammaystiranya waxba kama dhina kaamil wey mid asaqu lfaasiqiin dadka ugu fisqiga badan hadday arkaan waxay leeyihin waa muumin kaamiluliimaan waa muumin iimaankiisu dhammaystiran yahay sidaasay leeyihin qolada khawaarijta iyo muctasiladu maxay odhanayaan dadka fisqiga iyo xumaanta samaynaya iyagu waxa weeyaan bay yidhaahdeen iimaankii waa ka wada tegey bay yidhahdeen oo hadduu markaa dembi kabiiro oo weyn la yimaado ama kabaa'irta uu ku israaro oo ku daa'imo waxa weeye waa markaysa waaa yani iimaanki waa ka wada tego xabad iimaani kuma hadhin xataa asluliimaan waa tegay bay leeyihin in yar bay kusii kala duwan yihiin khawaarijta iyo muctasiladu oo waxay markaa muctasiladu waxay le qabaan waxa la yidhahdo manzila bayna almanzilatayn wax labada guri u dhexeeya guriga islaamnimo iyo guriga gaalnimo oo waxay leeyihin labadaa manzilo wax u dhexeeya ayaa jira oo aan labada midnaba ahayn oo aan labada midnaba ahayn baa jira marka qofku markuu xumaanta iyo fisqiga sameeyo islaamnimadii waa ka tegay gaalnimadiina weli ma gaadhin bay yidhahdeen marka muslim ma aha oo islaamnimadii bimacnaa iimaankii waa ka tegay xabad iimaana male laakiin gaalnimadii weli ma gaadhin waa ninka magaaladaana ka yimi magaaladana weli aan soo gaadhin oo jidka kusoo jira kaasuu la mid yahay bay yidhahdeen hog dhex buu iska joogaa magaciisana faasiq baa la yidhahdaa xabad iimaanana male laakiin khawaarijta waxay kaga duwan yihiin muctasiladu waxay leeyihin nimankaa faasiqiinta ah dhiiggoodu markay muslimiin ahaayeen oo mu'miniin ahaayeen macsuum buu ahaayo waa dhowrnaa iyo xoolahooduba iminkana sidii buu u dhowran yahayo in la dilo iyo in xoolaha laga dhaco midnaba ma banaana dhiigoodu sidii buu u baaqiyay axkaamta adduunya axkaamtii muslimiinta lagu dareerinaya oo dumarkii laga furi maayo oo warasadoos iyo dadkii dhaxal joojinaya way isdhaxlayaan xaggaa adduunyada axkaamtii muslimiintay leeyihin bay yidhahdeen dadkaa faasiqiinta ah laakiin aakhiro khawaarijtii maxay isku waafaqsan yihiin iyo muctasiladu waxay leeyihiin dadkaa fisiga iyo xumaanta la imanaya faasiqiinta ay naartay gelayaan dadka ahlulkabaa'irka dembiyada waaweyn la yimid naarta markay galaanna waa ku waarayaan abad alaabaad oo kasoo bixi maayaan oo kaa sinaystay ee sinadii ku dhintay ama khamriga cabbay ee ku dhintay ama ribada cuna ee ku dhintay ee aan ka toobad keenin ama macaasi kale oo waaweyn sameeyey waxay leeyihiin naarta abad alaabaad waa ku jirayaa shafaacana lagaga soo saari maayo qolada ahlubidaca ah ee lunsan baa sidaa yidhi ahlu sunna waa khilaafsan yihi marka muctasilada oo qolo lunsani waxay leeyihiin naarta waxa weeye ayuu gelaya ahlulkabaa'irku waana ku waarayaan abad alaabaad khawaarijtu waxa markaa caan ah inay qabaan ashyaada kabaa'irta ah haddii lala yimaado qofku waa gaaloobaya oo milada islaamka waa ka baxaya hadduu sinaysto hadduu wax dilo hadduu khamri cabo yani sidaasaa adigu badankooda caanka ah laakiin iskuma wada waafaqsana khawaarijtu caynka ah bacdi baa dunuubta waxay u kala saarayaan dembiye xadle iyo dembiye aan lahayn dembiyada xad kale waxay leeyihiin xadkii markaa loo dhigay ayuunbaa laga jarayaa magaca dhaafsisanna lagu magacaabi maayo laakiin dunuubta aan xadka lahayn ee kabaa'irta ah qofkii la yimaadaa waa gaaloobaya bay yidhahdeen waxaa kaloo qaarkood ay yidhaahdeen maya kabaa'irta haddii lala yimaado dembiyada waaweyn aan gaalnimada ahayn waxaan odhanaa kufrigu waa kufru nicmo oo kufrigaa kufru shirki iyo kufru nicmaa loo qaybiyaa khawaarijta qaarkood baa sidaa odhanaysa waa ibaadiyada nimanka la yidhahdo ee cumaan iyo aadka ugu dhaqan adigu algeria iyo meelahaasna markaysaga wax ka joogaan ilaa mundulqidam ay ka joogi jireen waa nimanka ibaadiyada la yidhahdo waxay yidhahaan kufriga waxaa loo qaybiyaa kufru nicma iyo kufru shirki marka waxa weeye dunuubta kabaa'irta waaweyn ee zinada iyo xukmi bigayri maa anzala allah iyo shareecada waxaan ahayn oo lagu xukumo iyo dilka iyo qof muslima la dila iyo liwaadka iyo khamrigoo la cabo iyo waxyaalaha noocaasa waxay leeyihiin waa markaysa markaa waa kufru nicmay leeyihiin qoladaas markaysa waxaa markaa khawaarijta ah ee ibaadiyada ahi waxay leeyihiin waa kufru nicma laa kufru shirkin sidaas iyadaa bay leeyihin marka waxa weeye shayga kufru nicmaha qofka laguma gaalaysinaya adduunyado milada lagagama saaraya bay yidhahdaan waa ibaadiyada oo firqa min alkhawaarij ah milada lagagama saarayo ayay yidhahdeen kufru nicmaha ha yeeshee waxa weeye aakhira naartu ku waarayaa bay yidhahdeen lakin adduunyada axkaamta muslimiintuu leeyahay halkaana khawaarij waxay iska shabahaan baan leeyahay muctazilada iyagoo firqa min alkhawaarij ah ay haddana waxay qabaan kufriga noocan akbar ahayn inuu jiro waxaanay markaa yidhaahdeen ashyaadaas yani kufrunicmo ay ku magacaabeen qofkii waxa uu ku mutaysanayaa naarta inuu galo waana ku waarayaa naarta laakiin adduunyada axkaamta muslimiintu leeyihi hadda waxyaala ay ku magacaabayaan sidaa waxaa ka mid ah alxukmu biayri ma anzala allah alxukmu bigayri ma anzala allah ayaa ka mid ah waxyaalahay kufru nicmaha ku magacaabayaan oo kufru shirkiga u diidayaan oo ay leeyihin cidda samaysay axkaamta muslimiintu adduunyada ku leeyahay lakin aakhiru naarta ku waaraya sidaana waxaa qaba alibaadiya wa firqa min alkhawaarij ah qolo kaleo khawaarijta ka mid oo najadaat iyo la yidhaahdo iyo qolyo raaca waxay qabaan kabaa'irta sideeda looguma gaaloobo laakiin kabaa'irta waxaa lagu gaaloobaa marka lagu israare ee lagu daa'imo oo qofkii dembiga mar iyo laba la yimi ku gaaloobi maayo laakiin kuwa ku israara ee been sheega ee beentii iska baraysta ee iska daa'ima waxay leeyihin kaasi waa gaal marka israarkay ku gaalaysiinayaan marka khawaarijtu saasay u kala tegan yihin adigu marka waxa weeye iskuma wada waafaqsana ra'yiga odhanaya kabaa'irta haddii la sameeyo qof kastoo sameeyey kabaa'ir waa gaaloobaya iskuma waafaqsanee ba in badan oo khawaarijta ka mid aasaa qaba bacdi aan markaa qabin ee israarka shardinaya oo marka lagu israaro ku gaalaysiinaya ama kabaa'irta kala qaadaya oo qaarna ku gaalaysiinaya qaarna aan ku gaalaysiinaynin labadaba waa leeyihi qaar xataa sakaa'irta ku gaalaysiinayana khawaarijta waa ka mid waa markaa fiqooyin badan ayay u qaybsamaan marka waxa weeye sidaas markay u dhigeen waxa ay yidhaahdeen qolada markaysaga khawaarijta iyo muctasilada la yidhaahdaa afarta camal ee arkaanta aan ahayn tegista laga tago waxaan afartaa camal ahayn afartaa camal waxa weeye sida salaada zakada soomka xajka ahlu sunnuhu way isku khilaafsanaayeen khilaafun bayna ahli sunnati waljamaca qofka ka taga salaada ama zakada bixin waaya ama soomi waaya ramadaanta ama waxa weeye yidhaahda xajin maayo anigu isagoo awoodi karaaya culamada ahlu sunna waxaa ka mid ahaa qaar yidhi waa gaalo oo gaalaysiiyey iyo qaar markaa gaalaysiin waayay oo yidhi annagu ma gaalaysiinayno oo ah siday u badan yihiin ahlu sunnaha badankoodu kumay gaalaysiin yacni marka waxa weeye xajka iyo zakada iyo soomka yacni tegistay ka tageen salaadana khilaaf badan baa ku sugan ha yeeshe waxa weeye waagii dambe waxaa loo badnaa in waxa weeye aan la gaalaysiinaynin kufri akbar ciddii markaa ka baxday laakiin ahlu sunnaha markaysaga waxa markaa bacdi ka midina waxay qabaan in ciddii waxa weeye salaada ka tagta walow yaanu jaaxidba ahaane inuu kaafir yahay oo gaaloobayo ayay ahlu sunnaha qaarkoodna qabaan oo imaam axmed ibnu xambal iyo riwaayaadkiisa mashhuurkae caanka ah ay ka mid tahay marka afartaas waa khilaaf bayna ahli sunna waljamaca laakiin afartaa waxaan ahayn in la yidhaahdo waxa weeye tegista laga tego keliya lagu gaaloobayaa waa arrinkay khawaarijtu la shaad noqotay ee ahlu sunnaha ku khilaaftay waxay kaloo ku khilaafeen dunuubta kabaa'irta ah imaatinka lala yimi markay qaalibka khawaarijtu qabaan ama israarka lagu israaree lagu daa'imay markay yidhahdeen waa kufri akbar taasna waxa weye ahlu sunnaha waa ku khilaafeen waa kaga duway marka waxa weeye masaa-isha aynu tilmaamaynaa waxay tahay ahlu sunnaha yacni qaarkood acmaasha waxa weeye jawaarixda bacdi ka mid ay isku khilaafsan yihiin baa jira sida waxa weeye salaada sida zakada sida soomka sida xajka afartaa camal ahlu sunnuhu waxa weeye ra'yo kala duwan bay leeyihiin a'imada badankoodu waxay qabaan in afarta camal midnaba haddii juxuud ama istikbaar aan loola iman inaan markaa milada islaamka lagaga baxaynin ee uu faasi qofku ku noqonayo ayaa shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo riwaaya can ilimaami axmed ibni xambal ay markaa qabaan a'imada qaarkoodna waxay qabaan sida riwaayadda caanka ah ee laga soo wariyey imaam axmed ibnu xambal riwaayaad kala duwan baa laga soo wariyey riwaayo uu aimadaa waafaqayo iyo riwaayo uu kaga duwan yahay oo afarta mid walba haddii laga tago uu gaalaysiinayo ama markaysa waxaan markaa salaadoo keliya uu gaalaysiinayo weliba ta salaada aada u sicaana ta salaada ciddii ka tagta uu gaalaysiinayo ayaa aada u sicaana marka waxa weeye mas'alada afartaa camal wixii aan ahayn in la yidhaahdo mujaradu tarki ayaa lagu gaaloobayaa oo lagaga baxayaa milada islaamnimo waxaan afartaa camal ahayn culammadu waxay sheegeen ahlu sunna inayna qabin wax kale oo raaca mooyaane tegis keliya in la yidhahdo miladaa lagaga baxayaa inay marka ahlu sunna aynay qabin ay khawaarijta ay markaa qabaan oo waxa uu ibnu rajab alxambali uu ku odhanayaa kitaabu liimaan markuu sharxayo kitaabkiisa fatxulbaariga ee uu bukhaariga ku sharxay fatxulbaari magaca la yidhaahdo ibnu xajar waxaa uga horreeyey ibnu rajab baa uga horreeyey waxa uu alifay kitaab laha fatxulbaari bisharxi saxiixi albukhaari dabeed laakiin uma suuro gelin inuu dhammeeyo ilaa kitaabuljanaa'is buu gaadhsiiyey halkaa markuu marayay baa geeridii ka soo gaadhay ibnu xajar baa magaca laftiisii qaatay dabeedna kitaabkii ilaahay uu u fudaydiyey inuu markaa dhammaystiro oo sharax uu leeyahay intuu soo bilaabo dabeedna uu dhammeeyo marka ibnu rajab alxambali waxa uu odhanayaa faama baqiyatu khisaali lislaami oo wuxuu ka soo warramay arkaanta afarta ah فأما بقية أركان, أركان الإسلام فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة وإنما خالف ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع سلاو حكورنا يا كتاب الإيمان وكم إذا يعني فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي يعني مركا أي ساقورني قال وحا لو طابعي كتاب الإيمان كا شرحي ساقار لو طابعي وحا وكغيا لا صفحة هذا الكاسي صدنات أي وكغيا لا طبعنا ومن منشورات دار الحرمين بالقاهرة مركا وحوية أهل السنة إيو أهل البدع السلاس يدا أي مركا وكالتغير afarta camal aynu sheegnay arkaanta ah ciddii ra'yi aaraada ahlu sunno ka mida ku tagtana lama bidcaynayo hadduu yidhaahdo qofku ay ula muuqato yacni inay sawaab tahay afarta tii laga tagaaba inay gaalnimo tahay waxa weeye waa ku waafaqsan yahay ra'yi aaraadii ahlu sunno ka mida lama odhanayo khawaarij baad raacda tacaddi kale hadduu sameeyo tacaddigaa dee waxaweyn uu sameeyey oo marka a'imadii iyo markaysagaa ciddii ra'yiga kale ku tagtay ahlu sunno ka mid ah uu tabdiiciyo taasi waa baqyi iyo xadgudub uu la yimi ilaahay baana ka jaza marinaya laakiin in lagu bidceeyo oo lagu saaro ahlu sunne laga saaro ra'yi aaraadii ahlu sunne ee salafka laga soo naqliyay ra'yi ka mid a qof ku tegay sax ma ah oo la yidhaahdo waxa weye khaariji baad ku noqotay ama khawaarij baad waafaqday sidaas si la egna hadduu markaa yacni qofka ay ula muuqato inay aswab tahay afartaa camal midnaba mujarad tegista uu ka tegay keliya inaanu qofku ku gaaloobaynin ilaa wax kale raacaan isla juxuud iyo istikbaar markaasna lama bidcaynayo oo lama odhanayo murji baad noqotay ama murji aad waafaqday hadduu isagu tacaddi sameeyo oo isagu a'immada ahlu sunne ee ra'yiga kale ku tagtay uu bidceeyo waa baqyi uu isagu la yimi ilaahay baana ka jaza marinaya laakiin waxa weeye afartaa camal khilaafka la isku khilaafay tegisteedu ma gaalnima mise ma aha waa khilaafun bayna ahli sunnati waljamaaca laa yubaddacu man man dahaba ilaa ra'yin min aaraa'i ahli sunnati waljamaca fi hadi lmas'ala yacni waxa weeye waa khilaaf ahlu sunnaha dhexdooda ka taagnaa oo qadiimna ahaa cidda aaraadii ahlu sunne mid ka mida ku tagtayna yani markaa lama bidcaynayo masaaisha yani waxyaalo kaloo kusii tacalluqaad jira oo aynu xoogaa kasii tilmaami doono marka insha allahu tacaala dersiga markaa soo socota inoo had doontaa wallahu aclam إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهي نكسة الرأي موضوع الإيمان رحمك الله آه الإيمان عند أهل السنة والجماعة حال إلى أهل البدعة أكتوذنا إيمان محال إلى هذا xoogaa waa ka soo warrannay waxaynu markaa ka warrannay yacni firaqa mubtadi firaqa markaa mubtadicada ee khilaafay ahlusunna waljamaca tacriifka iimaanka sida ay ku tacriifiyeen oo khaasatan murji-ada waa soo sharaxnay waxaanaynu tilmaanay tacaariiftay ku tacriifiyeen marka inay qalad tahay oo nusuusta kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacii salafka intaba inay ka hor imanayso say tahay qolada yidhi iimaanku waa yacni lisaanka oo keliya oo kiraamiyada la yidhahda ama karaamiyada iyo hadday tahay qolada yidhi iimaanku waa qalbiga oo keliya oo markaa firaqa yani jahmiyada iyo saas in la-aad yani ashaacirada dambe yani ashcari mas'alada laba qowl buu ka leeyahay imaanka tacriifkiisa qowl ahlu sunnaha ku waafaqayo oo ibaanada iyo maqaalaat lislaamiyiin iyo ku yaala maqaalaat markaa islaamiyiin wakhtilaaf lmusaliin ku yaala iyo alibaana oo sida ahlu xadiidka ama ahlu sunnaha u waafaqayo iyo qowl yani uu odhanayo iimaanka uu dooranayo tacriifkiisa sida abulxusein asaalixi uu ku tegay oo iimaanku inuu yahay tasdiiqa qalbiga oo keliya oo kaasna waxa weeye maqaalaat lislaamiyiin baa labada hadalba ku yaaliya hadal waxa weeye ahlu xadiidka markuu sharxo ayuu odhanayaa wax kastay yidhaahdeen waa odhanaynaa tacriifka iimaankana waxay yidhahdeen waa qowl iyo camal mar kale markuu haddana murji'ada sharxayo oo uu laba iyo toban kooxood ama laba iyo toban firqo u qaybinayo murji'ada ayuu wuxuu odhanayaa qolada markaa la yidhaahdo abulxusein asaalixi iyo cidda raacday ayuu wuxuu odhanayaa asmaada iyo yani asmaada iyo axkaamta bimacnaa baabka maka magacyada waxa lagu magacaabayo waxaanu dooranaynaa buu yihi sida abulxusein asaalixi uu ku tegey marka halkaasna waxa uu maray sidii murji'ada marka qowlka murji'ada oo khaasatan murji'ata aljahmiya ay marto tasdiiqa qalbiga oo keliya oo iimaanka markaa waxa weeye ku koobayo noocaas ayaa akarka asxaabtiisu ay mareen akarka asxaabtiisu kaasay mareen una nusreeyeen oo u gargaareen ashaacirina agtooda markaa macruufka ah qowlka kale ashcari uu ku tegey yani markaa sidaas badankooda uma raacaan maaturida lafteedu tasdiiqa qalbiga ayay iimaanka ku koobtaa marka waxa weeye almaaturidiya walashaacira yani baabka iimaanka waxa ay yihiin marka waa murjia baabka iimaanka waxay yihiin waa murji'o oo saas iyadaa ariiqaas ayay markaa maraan sidii waagii hore yani sida markaa uu qorayo kitaabku oo ah tasdiiqa qalbiga iyo ka afka iqraarka yani afka laga qiro iyo tasdiiqa qalbiga ayay marka waxa weeye xanafiyadu ay qabtay siduu taxaawibo u nisbaynayo inay qabeen shuyuukhdoodii abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan iyo ay qabeen iyo abu xaniife laftiisa uu nisbaynayo laakiin waagii dambe abu mansuur almaturidi waxa uu la yimi tasdiiqa qalbigoo keliya in iimaan la yidhaahdo markaas sidii ayay waxay noqdeen inay markaa dariiqoodii ayba sii khilaafaan oo irjaa kii hore ka fog ay kuba dhacaan sidaas iyada ah ayay markaa ahayd qolada markaa khawaarijta iyo muctasilada laftooda waa sheegnay oo tacriifka iimaanka ahlu sunnaha marka hore ha waafaqaan oo ha yidhahdaan waa ictiqaad iyo iqraar iyo camal ha yeeshee marka dambe waa khilaafayaan oo waxa ay ku gaalaysiinayaan waxyaalo ahlu sunna waljamaaca aynay ku gaalaysiinaynin kabiiro lala yimaado dembi kabiiro oo kufri ka sokayso lala yimaado ama la daa'imo ayay ku gaalaysiinayaan oo inagii soo sharaxnay oo inay taas kudheeda yani sida ay ka qabaan inkastoo hadalka iska caanbaxay uu yahay khawaarijtu kabaa'irta ayay ciddii la timaada way gaalaysiiyaan laakiin waxaynu caddaynay arrinkaas inay tahay mid ayna khawaarijtu isku wada waafaqsanayn oo bacdi khawaarijta ka midii ay marka kabaa'irta ilaa lagu israaro o lagu daa'imo aynay dadka ku gaalaysiinaynin oo najadaad firqada la yidhahda ayaa ka mid ah waxaynu kaloo caddaynay qaar yani ka mid a khawaarijta inay kufriga u qaybinayaan kufru nicmo iyo kufru shirki oo waxa weeye kufru shirki wixii ah ayay dadka ku gaalaysiinayaan laakiin kufru nicmo wixii ah waa dunuubta kabaa'irtae kufriga ka sokaysee waxay ku magacaabayaan inaanu markaa yacni aanu islaamnimadii ka raraynin ee waxa weeye kaafiru nicma inuu faasiq yahay oo axkaamtii muslimiinta adduunyada leeyahay bay ku tegayaan yani ashyaada markaysaga hadday zinada iyo khamriga la cabo iyo beenta la sheega iyo yani xukmi bigayri ma anzala allah iyo ashyaada noocaasa waxay ku magacaabayaan kufru nicma ayay ku magacaabayaan kufru nicma ayay ku magacaabayaan nuquul ay leeyihiin hadalkaas ay ku tilmaamayaan xukmu bigayri maa anzala allah inuu kufri nicmo yahayna waxaynu kusoo naqlinay ashridada la yidhaahdo masaa'il alkufri waaliimaan ayaynu ka soo naqlinay maraajicdooda marjac weyn oo ka mida oo tafsiir ah oo ibaadiyada firqada la yidhaahdaa marka ay leedahay ayaynu ka soo raray ay diidayaan kufru shirki inuu yahay ay leeyihiin waa kufru nicmo yani marka xukmu bigayri maa anzala allah sidaas iyada ay leeyihiin marka mawdicaas ayaa halkay kaga taallo iyo naskii hadalkoodaba aynu ku soo raray marka calaa kulli xaal mas'alada ku saabsan khawaarijta iyo muctasiladu ahlu sunnaha tacriifka ha ka waafaqaan marka hore laakiin marka dambe waa khilaafeen oo waxay ku khilaafeen waxay ku gaalaysiinayaan waxaan ahlu sunna waljamaaca waxba ku gaalaysiinin ayay ku gaalaysiinayaan amaba markaysagaa qofka ay naar ugu waajibinayaan inuu ku waaro ahlulkabaa'irkana ay u qabaan inuu naarta ku waarayo sidaas iyadaa ay u qabaan agga acmaasha haddii laga eegana afar camal ahlu sunno inay isku khilaafeen ou yahay khilaaf bayna ahli sunnati waljamaaca ma lagu gaalaysiinaya mise laguma gaalaysiinayo hore inu usoo sheegnay afartaa camal waa afarta camal ee arkaanta ah waa salaada tegista laga tago soomka laga tago zakada laga tago xajka laga tago afartaa waxa weeye waa khilaafun bayna ahli sunnati waljamaaca ma lagu gaalaysiinaya bimujaradi tarki mise laguma gaalaysiinayo laakiin waxaan afartaa ahayn oo camal ah tegista laga tago ma aha samaynta la sameeyo tegista laga tago camal markaysaga afartaa aan ahayn tegista laga tago keliya ahlu sunne in lagu gaalaysiiyo iska daa inay isku waafaqaan iskumay khilaafin ee waxay isku waafaqsan yihiin inaan lagu gaalaysiinaynin waana inagii hadalkii waxa weeye ibnu rajab alxambali uu ku yidhi fatxulbaarigiisa oo inagii soo raray oo uu tilmaamaya waxa weye afartaa wixii aan ahayn tegista laga tago oo khisaalka marka waxa weye islaamka ka mid ah in waxa weeye aan ahlu sunna ku gaalaysiinayn ahlulbidac unbaa ku gaalaysiinaya yacni saas yadaana waa markaa waa maqasheen calaa kulli xaal marka sidaas iyadaa aynu garanay tacaariifta haddaba ahlu sunnuhu ay ku tacriifiyaan dhowr tacriif baa jiro isku dhow